ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda jeffrey feltman oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho ayaa kulamo la qaatay madaxda ugu sareysa dalka kuwaas oo uu kala hadlay arrimo badan ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo weeliye wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya majel kitin ayaa kulamo dooni gooniah la qaatay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo wasiirka dastuurka xukuumadda soomaaliya kulanka ayaa looga hadlay arrimaha ammaanka siyaasadda iyo halka ay marayso dib u eegista dastuurka si loo gaaro doorasho qof iyo cod ah sida uu tilmaamayo xogayaha baarlamaanka soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux oo gebagabadii kulanka warbaahinta la hadlay waxa ugu muhiimsan oo laga hadlayay wuxuu ahaa hal qodob oo aada muhiim u ah oo kuwa kale ka muhiimsan aadna loogu dheeraaday kaasina wuxuu ahaa dhammaystirka geedi socodka ma aragtay lagu dhammaystirayo dastuurka qaranka oo dib eegis ku jira in ma aragtay wakhtiga ugu gaaban lagu sameeyo iyo sidii loo wada shaqayn lahaa iyo sidii maalgelin loogu raadin lahaa ayuu kaasi ahaa hadalkiisa ugu badan sidoo kale waxyaabaha mas-uuliyiinta ay isla soo qaadeen waxaa ka mid ahaa horumaradii laga gaaray arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo dhaqaalaha waxaana uu kulankan imaanayaa maalinun kadib markii dowladda soomaaliya ay ku dhaliishay beesha caalamka inay kasoo bixi waayeen ballanqaadyadii taageero ee loo fidiyey dowladda federaalka shirkii soomaaliya loogu qabtay london bishii mee ee sanadkan saynaba bukar maxamed v o a muqdisho